ururka haweenka gobolka hiiraan ayaa wado qorasho xirfada lagu abuurayo in ka badan boqol gabdhood kuwaasi oo ku nool degmooyinka gobolka hiiraan haweenkani ayaana qorshuu yahay in la baro xirfado dhartulista cilaansaarka iyo dharkarinta rinjiga gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka hiiraan ayaa ka warbixineysa waxyaabaha loo qabanayo haweenkani ee waxyaabaha la barayo waxaa u diyaarinay in tababaro loo sameeyo farsamo gacanta la baro in qofkii qof uu biilo oo gacantiis ku xirnaado waxaa ugu fiican inuu si wax soo saar noqdo shaqada ilaansaarkii barto maykaabkii barto dharkariskii barto harqaankii tosho dadka waxaa ka horreeyay dad kaleento toddobaatan iyo shan qof eh hadda sanadkan boqolaa ka dhignay dadkii afartii kaamamkii oo markaas aan isdhaynay sideed kaama kasoo xulnay hay-adaha nagala shaqeynayay dadka hadda tradinkia u socdo kuwa kale ay aan raba usoo xirnay kasiiroo tasiilahaaday ku shaqaystaan oo dhaqaale ah iyo agabkii ku shaqaysan lahaayna lagu maalgeli shaqadooday wataan meelihii loogu tiragalay deganaayeen ama suuqyadii iyo qaybo kamid ay furteen kuwo kale waxa u sameynay ayaga naftirkooda shan iyo labaatan haween in maalgelin loo sameeyo la maalgeliyo oo ayaga ay wax soo saar samaystaan ganacsiyadooda yararka kobac maadaama qofka hooyada ay ka shaqeynaysa kasiiroo miis meel u yaalaan maadaama marka kistaas aysan ku filnayn oo mar walba ilmi ay siinaysa meesha way sii baaba-ee marka si aysan u baaba-in kabaan siinay oo ku kaalmaysato oo lagu caawinayo kuwo kalena hadda waa rajeynayna insha allah brosesska hadda ayagana tiimka tiim lamida noogu jiro noo diyaarsan oo miiska saaran insha allah hadduu ilaa yirahda maalmo dhowna waxaa jecelnaa inaa siin doono ayagana shaqada loo bilaabi doono hadduu ilaa yirahda haween badan ayaa jiro aan haysanin nool maalmeed ku filan kuwaasi oo qaarkood la tacaalaya caruur yaryar ay dhaleen